maamulka magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabelle ayaa heshiis nabadeed waxay kala dhex dhigeen beelo colaad ay ka dhexaysay oo ku dagaalamay halkaasi iskana dilay dad dad kalena ay ku barakaceen duleedka magaalada maamulka ayaa arrinkaasi ka hadlay haddaba warbixintan waxaa kasoo diray magaalada beledweyne wariyahayaga xuseen xasan dhaqane colaada labadan beelood oo salka ku haysa muran ka dhashay lahaansho dhulbeereed ayaa waxaa heshiisiintooda goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan waxgaradka labada beelood iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe duqa degmada jowhar saalax muudey cali ayaa waxa uu ka waramayaa qodobada ay beelaha ku heshiiyeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxa uu fidiyey gogol dib uheshiineed oo ka dhacday magaalada jowhar caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle si xal waara looga gaaro dhibaatada colaadeed ee soo noqnoqotay muddana soo jiidantay taasoo u dhexaysay walaalaha tuulooyinka maandheere iyo daymasame waxa ay ku heshiiyeen qodobada soo socdo kow in dadkii ay isku iska dileen lagu xalliyo dhaqankii hore u wada degsanaay hadda kadibna qofkii qof dila la waafajiyo shareecada islaamka waa qodob koowaad qodobka labaad waxaa la xalliyey dhammaan xumaatadii kala soo gaartay labada tuulo saddex labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in tuulada daymasama in ay iska bixiso laba qori a k forty seven iyo booshka rasaasta lagu kala laguna kala wareego tuulada dhexdeeda waxaana ku wareejinayo guddiga dhaqanka soomaaliyeed afar in cid kasto ay tabcato meeshii ay tabcan jirtay colaadda ka hor nabadoon cabdiqaadir xasan cali iyo nabadoon cabdulaahi macalin cismaan oo ka kala socda tuulooyinka maandheere iyo daymasame ayaa waxa ay si wada jir ah u ballanqaadeen in ay fulin doonaan qodobada lagu heshiiyey haddaan waxaan u sheegaynay soomaali weynta alxamdulilaahi banaadir iyo beledle inay tii naga dhammaatay wax kaleenta aw jirin ilaahayna aanoo aqbal idoo ilaahay hiri alaa naga dhigo inta gobolka shabeelaha dhaxa degmada johor joogtaa tiriye ilaahay atuu soo aqbali waaye alaa noo aqbalo alaa noo aqbalo ninkii ka keena tasal tasal waxaa la yidhaha wax tifqaaya wuxuu gobolka ka yiri waaye qoraalka aad aragteen manaan anay ku ahayne manoo wiilkay ku yahayne taasaan ku faataxaysani wixii waa naga dhammaadeen goosaar iyo garweyne hiirooy goosaar waxaa la yidhaha maandheere garweyne hiirooyna waxaa la yidhaha deemasame goosaar iyo garweyne hiirooy garabkaa la isqabtaa waa dhamaatay haddii odayaal nahay waxa waaye inan ka war maqalno wax meelaha ku jira waaye kuwa anagana dhex joogo aan dhalnina oo ayagana haddaa maanta adduunyada u horlana inay berigi sidii ununka aan maamulkayna aga war maqalnay ayagana inay naaga war maqlaan waa mahadsan tihiin khayr allaha nii siiyo ajir xasanaadna allaha niiga siiyo waanuu dadaasheen waxa maanta dhacay wixii ka dambeeya sidii uu maanta maanta aan joogno allaha naaga ekeyo tanoo kale alla nooma noqo waa biri waxay noqotay tan tooxid gudub eh too islaamnimada ka bax ahay noqotay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan iyo wasiirka beeraha hirshabeelle maxamed cumar ceymoy ayaa si wada jir ah ugu booriyey odayaasha labada dhinac inay ka dhabeeyaan qodobada lagu heshiiyey maalin kasta in lays dilo dadkii ay kala qaxaan dadkii hadda beeri u soo baxay aysa tabco karin dadku aysan noolaa karin ayagoo dadka hore tacabkooda u baaba-ay oo biyay baabasheen noloshooda hore ay u baabaaday in hadda haddana dagaal lagu sii baabiyo mid la aqbali kara maahan mid la qaadan karana maahan waxaan idinka rajeeynaynaa mas-uuliyadda aad meeshaan ka qaadeen sida aad akhyaartaan iyo maamulka o dhan hortiisa ugu qaadeen inuu ilaahay idinka fududeeyo inuu ilaahay dadkii idinka dambeeyey idinla garad siiyo waa dareemaynaa inay yihiin kuwo idinla garaayo idinkuna waxaad ku qaadeen kalsooni oo dada kalsoonaynina dadaan doonayna aa dhihi lahdeen laakiin kalsoonida aad ku qaadeen iyo niyad samida aad dadkiina aad ku qabtiin waxaan rajaynaynaa inuu go-aanka aad inta ka qaadeen kuwa fuliyo inuu ilaahayna ka dhigo ilaahayna kaga baryayna annagana garabkiinaa taagana hadday akhyaarta hadda hawsha gashataa haddii maamul heer gobol iyo heer degmo yahay haddii heer wasiire iyo xildhibaano ay tahay kulli iyo maaragtay statekao dhan garabkiina ayuu taagan yahay alla waxay aad aragtaan ee aad dareentaan nala soo socodsiiya anaka intuu dhan waaya diyaara u yahy maamulka ballanqaad cad waa arrintaas waxaa la idin karabaa idinkana inaad ka faa'iidaysataan maamulka maxaa yeelay meeshan dawladaa ka jirta maamulaa dhisanaa jira wixii idin dhiba idinka ma dhiba dawladda afar iyo labaatanka sac diyaar u ah inay wax qabtaan
xuseen xasan dhaqane v o a